بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا baabu taxriimi rujuuci اlmuhaajiri ila asidaani wadaniih aadaakani baabu taxriimi rujuuci اlmuhaajiri ruuxii muhaajirka ahaa ee isagu hijrooday waddankiisii kaba hijrooday dawaana qabla fatxi maka kolley xaramnimadka iyo xaaraamtahay inuu kuba laabmo ila sidaani wadani waddankiisa degitaankiisa uu dego macnaa ruuxii hijrooday waqtigay hijradu laasimka ahayd ee waajibka ahaydoo waa qabla fatxi maka maka ka hijrooday ama meeshii kale dee daar kufri ahayd ee madiine tega uba hijrooday inuu dib ugu laabmo waddankiisiya uu dego bal taas inaanay u bannaanayn waa ruux hijradiisii ka laabmay buu noqonayaa taas buu baabkeedii yahay xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna xاaتم yعnي بن إسmاعيiل عن يزيد بن أbي عubayd عن سلمة بن الأكوع أنه dkل على الحjاaج fqاaل wuxuu سلمة بن الأكوع يزيد بن أbي عubayd baana inooga waramaya أنhu سلمة dkلa wuxuu usoo galay عalى الحjاaج ninkii ظاalimka ahaa mashhuurka ahaa اlmبيr xajaaj la odhanayay ibnu yuusuf faqaala wuxuu yihi ya bna alakwaci in akwacow saxaabigan buu la hadlayaa salamatu bna alakwac kollayna dee tani waa jafihiisii iyo qalafsanidii iyo dee kollay arrimihii dee isaga hadal adag wax ka daran baabu samaynayo dee daduu iska laayay iyo dhib badan buu la imanaya in akwacow irtadata calaa caqibayka waa istifaamad uu inkaaraya irtadata ay irtadata miyaad laabantay calaa caqibayka labadaadii cidhbood baad dib ugu noqotay waana tan wuxuu uga jeedaa tacarabta tacarabta mareermiyii baad noqotay adigoo markii hore dee ninkaa muhaajirka ahaayoo soo hijrooday ma cidhbahaagii baad dib ugu noqotay oo waad reermiyii baad noqotay tacarabta qaala wuxuu yihi saxaabigani laa may anigu hijradaydii kamaan laabmin ee walaakin rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam laakiin rasuulkii ilaahay baa adina lii ii fasaxay oo ii idmay fi lbadwi waa baadiyaa iyo inaan halkaa dego rasuulkii ilaahay baa ii idmay marka idan baan ku degay ee ma aha nin hijradiisii ka laabmay oo idan la-aanna reermihii dib ugu laabmay kaama ihi buu yihi walakin rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm adina li fi lbadw صaxaabigan salawat mlako axaadiisu warinayo ayaynu soo maray qisadii gaswatu diqaradna inagama may dheeraynu badalkeedaba ahaan xajaaj waktigan uu usoo galayna waqti aada u dambeeyey oo xajaajin dee cabdimalik ibnu marwan ayaa wuxuu u magacaabay xijaaz si uu bal kollay ibnu zubayr iyo dhulkaa ugaba qaado isagana uula dagaalamo saddexiyo toddobaatankii hijrada ayuu halkaa yimoo dee kolley waana markii dambe arrintii waxay ku dambeysay ibnu zubayr inuu dilay ama la dilay dabadeed baa markaa intii uu arrintaasi ay dhacday maka ka dhacay dabadeed buu madiine yimi kolley isagaana dee mandiqada xijaaz oo dhan ba waali u ahaa afariyo toddobaatankii bay ahayd hijrada ayaan marka waktigan dee saxaabigani kol haddii sanadii lixaad ee hijrada aynu soo maray qaswadii diqarad iyo ninkaa dee waxa weeyaan dagaalamaya gaashaanqaadka inuu ahaa bal markaasba haddaan idhaahno horta dee waa labaatan buu kuba dhowaa waktigana ay afariyo toddobaatankii hijrata waa nin sagaashan kolley gaadhay unbuu noqonayaa da- weyn buu ahaa waxaana culimadu yidhaahaan waqtiyadaasun baabuu dhintay oo afariyo toddobaatanki buu dhintaa la yidhaha markii bukhaari bay kuba sugan tahay markii uu yimi ee uu ka soo noqday halkii uu deganaa madiinana yimi habeene dabadood ama isagoon wax siyaasa sii joogin ayuu dhintayba bal waa wakti dambe horta oo saxaabigani uu da' yahay ayuu isaguna hadalkan dee kolley cidna uma turi jirin eh bal wax ka daran iyo wax dhib badan buu dadka kuba samayn jiray saxaabe iyo kayrkoodbe ayuu kulaba hadlay oo saxaabiganna wuxuu u caddeeyey idan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu kuba joogu ku degay halkaas madiinana ugaba tegey wartaa wey markaa xagga tani waa qisada iyo hadalkan iyo bal waktigu ahaa intaa dabadeed baa loo magacaabay waa shan iyo toddobaatankii hijirada ciraaqa loo magacaabay markaasuu ciraaq de aduu tegey kolley ciraaqna uu ku raagay oo shan iyo toddobaatankii ilaa shan iyo sagaashankii hijirada waana waktiguu isagu dhintay waana sanadii uu dilay saciid ibnu jubayr saxaabiga taabiciga jaliilka caalimkaasba iyo laakiin malaa wax dabadeedba ma dilin oo waktiyadii uu markaasu isaguna dhintay labaatan sanadood buu markaa ciraaq dib u joogay isagoo waariya waa ilaa waktigii waliid cabdimalik markaa ma noolaynin bal haddaba waxa ay tahay haddana sulaymaan ba wax ka soo gaadhin wuxuu arri xadiidka ta inoogu sugan oo uu sheekuna halkan qaadiciyaad kaba soo naqlinayaa ruuxu hadduu hijrooday oo uu matalan dee ilaahay daraaddii iyo diinta u nusraynteedii iyo muslimiinta badintoodii iyo siduu fitno uga cararaba ugaba hijrooday waana san soo soconto laa hijrata bacda alfatxi baana inoo soo socota haddii ala yidhaha xadiidkan horena usoo maray oona waktigaa hijradu ay farducayn ku noqonaysay ruuxu si uu isaguna fidno uga badbaado muslimiintiina uu badiyo dee ugana qeyb qaatay jihaadkii iyo nusradaasba diintii loo nusraynayay ruuxa caynkaasi inuu dib ugu laabmo waddankiisii oo uu dib u dego taasi umay bannaanayn horena waxaynu usoo maray dadkii muhaajiriinta ahaa ee maka kaba hijrooday dee xajna waa loo imanayey maka cumrona waa loo imanayey looma ogoleyn waa dadkii qabla fatxi hijrooday inay degaan kol haddii xajka ama cumradu ay dhammaystaanna saddex heshay ruqso haysteen intay xawaaijtooda ku dhammaysanayaan howlahooda ku dhammaysanayaan ee inay sii joogaan intaas baa loo baneeyey ruuxii inuu sii joogo saddexa habeen uu hoydo waayo saddexa habeen waa dee xukma safar oo iqaamo laguma tirinayo waana intay dee danahoodii qabsanayaan bal taas bay arrintu ahaydoo waxay noqonaysay arrinkani hijradii oo lagaba laamo bal taaba weeyin ruuxii hadduu muhaajir ahaa waa waktigaas oo dib ugu laabno halkii hore ama acraabinimada bal dee waxay kuba tiriyeen culimadu inuu kabaa-irta ay kaba mid tahay xadiidna si ay wariyena taas buu kuba yimi saxaabigana haddaba waxaas oo dhan isagu beri buu ka ahaa hijradiisii kamuu laabine rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uga fasaxay bal isagiyo rag kale oo reer aslama iyagoo ay bal matalan xataa taasay kaba boqdeen oo rasuulka ilaahay halka joogtaanba muhaajiriin baa tihiin xadiid siduu xaafid ibnu xajar yidhaha sanadkiisu xasan yahay ayay taasi kuba timi oo bal arrinku kaas ku ahay laakiin waktigaa hijradu ay laasimka ahayd bay xaaladan iyo xukunkan jirtay axaadiisna way noo socon doontaa biidn illahi tacaala bab lmubaayacati bacda fatxi makata cala alislaami waljihaadi walkhayr wa bayaani macnaa laa hijrata bacda alfatx hadakani baabulmubaayacati baycadii iyo mubaayacada baabkeedii weeye bacda fatxi makata maka furashadeedii dabadeed cala alislaami islaamnimo lagula mu laiskula mubaayacoonayo dee rasuulka ilaahay dadka uu baycada taa kulaba gelayay iyo waljihaadi jihaad iyo walkhayr oo dee fatxu maka markii ay dhacday islaamkii waa xoogoobay waanu faafay markaa hijro maka laga hijrooda ana daar islaam bay noqoto may jirin meelihii kalena waa taa carabiba bacda fatxi maka wufuudoodii intay timi ay wada islaameen oo islaamkii waa xoogoobay markaa waktigii ka horreysay fatxu maka dadka hijra lagula mubaayacoonaya inay kasoo hijroodaan ee dhulkaa daara kufrina ay kuba sugan yihiin haddaba tii daara kufrinimadii baa meeshii kaba baxday oo balba waa baycadii bacda fatxi maka islaamnimo iyo in lagu sugnaado laguba dhaqmo iyo dee jihaad isagu aan la naskhin joogsanna ee dee xukunkiisu qaa'im yahay iyo walkhayri acmaashii khayrka guud ahaan waa cadfu caamin calaa khaas lafti xadiisna waa kuba yimi oo taasu xadiidka inoo soo socota laftigii way taa lagulama mubaayacoonayay iyo bal xadiidkan laa hijrata bacda fatxi macnihiisu wuxuu yahay wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna mحamed بن صbaحi abu jaعفari بن صbaحi abu jaعفari xadaثna ismaaعiil بن زakrya can caaصm الأxwr can abi cثmaan الnahdiyi أnahu qaala xadaثanii mujaashic bnu mascuudi الsulamiyu qaala sanadka صaxaabiga mooye inta kale waa dad inoo horeeyey oynu soo maray abu cثmaan الnahdi cabdالرaحmaan ibn mal waa nin mukadram ahaa oo waktigii rasuulka dee nin roob buu ahaa haddana muddo dheer buu rasuulka ilaahi kaba dambeeyey oo ilaa boqol iyo soddomeeyo sanood buu gaadhaa la yidhaha horaynu uba soo maray ee saxaabigan mujaashic ibnu mascuud ayaa ah dee nin ay caawa aynaan hore usoo arogay caawa inoogu horeyso kolayna in kutubtana axaadiistiisu way ku yartoo laba xadiis baaba loo soo sheegaa midi kan yahay kitaabkeennana xadiidkanun buu ku leeyahy bukhaarina xadiidkanun buu ku leeyahy wax kale kuma laha xadiidkan way bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin waa nin reer dee sulaym ahaa oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid aha kolay lix iyo soddonkii hijirada waqtiyadaas ayuu dhintay ama laba dilay adugu waa dagaalkii jamal intaanu dhicin weli dagaal ku dhicin ayaa dilmadiisu ay ahaydba la dilaye bal waa nin saas oo saxaabi ah xadiidkana kitaabka kule mujaashic ibn mascuud qaala wuxuu yihi صaxaabigaasi ataytu waan imi annabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi ubaayicuhu xaal aan la mubaayicoonayo kula cahditamayo bayco kula gelayo cala اlhijrati inaan soo hijroodo oo dhulkay degayeen inuu ka yimaado madiino soo dego rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee si uu maciisa uu noqdo faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina alhijrata hijradii hijradii qad madat way tagtay way fushay way waxaasushay u sugnaatee liahliha waa ehelkeedii debcnaa iyagu hijrooday qabla fatxi maka waqtigan uu yimi bacda fatxi makay ahayd isagu reer maka maahe laakiin makana lagama soo hijroonahayn oo hijradu iyaga dee laazim ay ku ahayd wixii islaamay ruuxii dee bal cudurdaarla mooye meelaha kalena dadkii islaamo dee taas baa hijrada korkooda ahayd haddaba dhulkii markuu daar islaam noqday islaamkii xoogoobay ee uu cisoobay dee waxaan loo soo hijroonayena mid weeyaanoo ruuxu si in diintiisii lafid lagu fid la fidmeeyo lagaba fidmeeyo si uga badbaadayna hadduu gaaladii dhex joogo xukunkoodii ku socdo waxa uu halis u ahaa in diintiisii laga fidmeeyo taasi waa mid bay ahayd gees kalena inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muslimiintii dee uu ku biiro u tiradoodii badiyo u nusreeyo jihaadadaasna ka qayb qaatana waa arrin kaloo loo soo hijroonayey bay ahayd marka dee umuurahaas fidnatii ma jirto halistii fidnadu meeshay ka baxdo dhulkiiba waa daar islaam jaanibkan kalena islaamkii waa cisoobayo dee markaa dagaalkii waxaabuu noqday halkuu waktiga farducayn ka ahaa fardu jihaad baabu jihaad fardu kifaaya buu noqday haddaba hijradii waxay u xasishay ajrigeedii iyo wixii ay lahayd dadkii waktigaa hore hijrooday ayay bal maalan taasi u fushay u taam noqotay u sugnaatay marka ajrigii jaanibkaas ahaa waa joogsaday ee waxaana weeyaan xaalada ay ku jiraan inay mar kasta oo la helo dad dee diinta cadow lala dagaalamaye dad muslimiin oo mustadacfiin oo diintoodii lagu dhibayo on makansan karaynba hijradu waa mid soconaysa ma go-ayso laa tanqadicu lhijratu man qutila alcaduwu xadiis weeye axaadiistii rasuulka ilaahay kaba mida ee laakiin dee waa markaa waa fii amaakina khaasa iyo waktiyo gaara weeyaane waktigii islaamka bilowgiisii say xaaladu ahayd arrinku ma ahaaye madiina un laysugu imanayey haddaba kuwaasi way fushay laakiin maxaa rasuulka ilah yihi walaakin cala alislaami wاljihaadi wاlkhayr de ajrigii halkaa laga helayey wixii lagu xasishanayay kan weeye walaakin ubaayicuka waxaan kugula mubaayicoonayaa cala alislaami islaamnimo oo waxa weeyaan islaamnimo ayaan kula mubaayacoonayaa iyo waljihaadi jihaad isagu waa kaa qaa'imka ah haddii carabtii dhadhoweyd ay islaamtay dee dad ka shisheeyey baa jirto lalaba jihaad iyo waa mustamir inta gaaliya islaam ay jiraanna jihaadkii baaqi weeye iyo walkhayri khayrku waa cadfu caamin calaa khaas ama min bacdi dikri alcaami bacda alkhaas oo khayrku dee jihaadkii iyo waa ka acamsanyo waa khayr dhammaantee acmaashii khayrka guud ahaan kuwaasaanad ajrigii ku helaysaa jirada wixii kugu jirayna halkan ay kuguba jiraane taas baan anugu kula mubaayacoonayaabaa rasuulka ilaahay yidhi وxadثnي سوayd بن سعيid qال xadثna عlي بن msr عan cاaصm waa snadkii oran oo cاaصم الأحول cاaصم بن سlayman عan abي cثmaan abي cثmaankuna waa نahdigii un qaaل أخbarnيi مujaashiع بن masعuudi الsulamiy qaaلa wuxuu hi mujaashiع jitu waan imi بأkخi walaalkay baan la imi abي macbadin waa nin ay walaalayeen oo abu macbad kunyadiisu ay ahayd magaciisana mujaalid baa la odhanayay bukhaariga muslimna xadiidkan way wada wariyeen isagoo riwaayo walaalkii baa warinaya mujaashaco xadiidka riwaayo kuma laha walow tasdiiq ee abu cusmaan arrinkan uu ka maqlay mujaashac uu rumeeyo yihi waa run oo run buu sheegay uu yihi tasdiiqaas baa ugu sugan bukhaariyo muslimba wax kale isagao uguma sugna waana nin dee صaxaabiya waa kan rasuulka ilaahayba u wada yimaadeen culimada qaar waxay ka dhigaan waktiyo un waa qabla waqcati اljamal in labadoodan kolley labadoodaba la dilay barhkood baa ka dambeysay ilaa afartankii hijrada isaga abu macbad soo gaadhsiiyaan waxaanu la imi waa waday isagu waday de waa isna isagoo khayr la doonayo walaalkii ilaa rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam bacda اlfatxi fatxu maka dabadeed way g markii hore inoogumay sugnay waa maka intii la furtay dabadeed waayo maka in qabla fatxi maka hijradu qaa'im bay ahayd ee bacda fatxi maka laa hijrata bacda alfatxi baa inoo dambaysaba inoo soo socota xadiidan hore usoo aragnaynaba ah markaasaa faqultu waxaa hi yaa rasuul allahi baayicu cala alhijrati wuu soo hijroonayaa dee yla isaguna waa kaasoo isaguma markii hore waa ku yidhi ee kula mubaayacood hijro qaala wuxuu uhi qad madat way fushay xasishay alhijraةu biahliha waa liahliha baa lafdigaa hore inoogu sugnayd badan bimacnaa laan baan kaba dhigaynaa waxay u fushay u sugnaatay u xasishay waa liahliha waa hijradaa dee maziyada daahirka ayd ahayd waa taa qabla اfatxi ahaydoo liahliha ehelkeedii waa ciddii ilaahay waafajiyey qabla اfatxi taas bay u xasishay u fushayba qultu waxaan ihi markaa fabiayi shayin tubaayici kol haddaanad hijro kula mubaayacoon ahayn maxaad kula mubaayacoonaysaad beeco kula gelaysaa qaala wuxuu uhi cala alislaami waaljihaadi waalkhayr waa umuurahan oo dee ajrigii iyo bal masalan wixii hijro lagu heli lahaa kuwan baa lagu helayaaba iyo wax ka badan be kan baan kula mubaayacoonaya qaala abu cusmaan abu cusmaan markii hore mujaashic buu kaba maqlay abu cusmaan baa wuxuu yihi falaqita abaa macbadin abaa macbad oo mujaashic walaalkiya ayaan la kulmay faakbartuhu waxaan ugu waramay biqowli mujaashicin mujaashic hadalkiisii iyo sida xadiidkan uu ii sheegay mujaashic faqaala wuxuu uhi sadaqa run buu sheegay oo waa sidaas isagoo iwada rasul amaan wada soconay rasuulka ilaahi waanu nimi sidaasna uu yihi bal markaa isagana dee xadiidkan waa kanoo waa tasdiiqaas baan leenahay dikrigiisu waa intaas iyo tasdiiqa walaalkii mujaashic uu rumeeyey waxa uu bal maalan ama xadiidkan uu sheegay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn fudayl عan caaصim bhada اisnaadi qaala falaqitu akaahu bhada اisnaadna waa caasim ciddii ka dambeysay oo dee caasim اأxwalna abu cثmaan inahdi buu xadiidka ka warinaya qaala waxaanu yihi abu cثmaan baa odhanaya imaka hadalkan qaalada faacilkeedu falaqitu akaahu walaalkii marka waa abu macbad waa mujaalid laakiin halkan muu magacaabinay walaalkii waa mujaashic walaalkii baan la kulmay faqaala wuxuu yihi walaalkii sadaqa mujaashicun walam yadkur moxamed ibnu fudayl riwaayadan uu caasim isagu riwaayadiisa markii hore cali ibnu musir baa caasim kaba warinayay marka moxamed ibnu fudayl isagu riwaayadiisa muu sheegin abaa macbadine laakiin de waa ninku waa abu macbad waana ninkaa nidhi magaciisa mujaali mujaalid baa la yidhaahaa nidhi waana صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba mid ah bal taaba weyo kolley xadiidka waxa uu rasuulka ilaahay hijro ugula mubaayacoon waayey ama uu yihi madat ilhijratu liahliha xadiidkan dambe aynoo sii caddaynayo wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثana yaxya bnu yaxya وإسحاaq بن إبراhيم qال أخبرnا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوuس عن بن عabاس قال أنه qال dadku waa dadkii kitaabka kusoo noqnoqodka badnaa jariid waa ina cabdilxamiid mansuurna waa ina muctamir weeye ninkii caabidka ahaa ee siqadaa mansuur ibnu muctamir mujaahidna dee nin kale oo magacan lalihi ma jirto meelahan kuba sugan oo isagu waa ninkii mufasirka ahaa mujaahid asxaabtii ibnu cabaasna kaba mida waa sida imika wax ka wariya mujaahid ibnu jabr an hore usoo maray camda usacad ibnu cabaasna xadiidkana raqamka ee kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo konton kii ka horreeyey kun iyo sideed boqol iyo saddex iyo lixdan baa raqamkii hore ahaa imaka halkan waa saddex boqol iyo saddex iyo konton macnaha waa xaj dhexdii weeye oo halkani waa xaj raqamkan macnuhu waxa weeyaan xadiidkan inoo soo socda waynu soo maro raqamkaas baynu ku soo maray bal sanadkuu lahaa ee sheekha muslim hadduu doonin keliya haba noqdee laakiin sanadka naftiisuu lahaa laakiin intan buu ka dheeraayo intan waxaa la socotay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee sheegiddii uu sheegayey beledkan xurmada le maka xurmadiisa iyo inaan dhartiisa la goynahayn oon qoon bal matalan taas baa inde adigu iyo khasaaisteen iyo axkaamteeni kuba soo maray inuu xurmo leeyahay oo dee in lagu dagaalamo aanay banaanayn isagana saacadun loo fasaxay waa xadiid dheeraay oo kan daba socday baynu halkaa kusoo maro halkan imika aan inoogu sugnayno intan uu ka dheeraa laakiin xadiidka waynu soo maro raqamku macnuu waa raqam mukarar ah oo halkii hore raqamkii ahayd unbuu dib u siiyey halkaa hore aanu kuba taamsanaa xadiidko intaa kalea la socotay ee xurmada maka iyo waxyaalaha axkaamtii kuba tacalluqsan iyo khasaaista aynu hore usoo marnay axaadiid kaloo lamidina ay laba socdeen wuxuu yihi ibnu cabaas qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa yihi yowma alfatxi maalintii fatxu maka yowma alfatxi fatxi makata waa ka bedelun waa maka furashadeedii laa hijrata waxaana inoo socota riwaayada dambe laa hijrata bacda alfatx oo waa qaydan tahay oo qeyd weeye ma aha waa laa hijrata hijra ma ahaanin waa bacda alfatxi oo hijro laga hijroodo mako loo hijrooda madiina taasi ama beled kale loo hijroodaa ma jirto kol haddii la furtay oo dee daar islaam bay noqotay hijradiina imaka waxa weeyaan wixii looga hijroonayana meesha way kaba baxeen oo daar kufri maha imaka marka laa hijrata bacda alfatx walaakin jihaadun waniyat oo markaa ajrigii iyo sawaabkii hijradan dee lagu helayay kol haddii waxa weeyaan aanay jirin halkaa waa joogsaday laakiin maxaa ku xasishanaysaan ajrigii iyo sawaabkii aad ku helaysaan waa kan walaakin jihaadun waniya walaakin lakum aan mutadawa khabar dee iskaba qadarano aan sooba horreysiino walaakin lakum waxaa idiin sugnaaday jihaadun jihaad aad jihaadaan oo macnaa xagga taxsiilkii ajrigii hijrada laguba helayay iyo fadligeedii maxaa ku xasishanaysaan arrinkanoo waxaa idiin sugnaaday jihaadun jihaad iyo waniyatun iyo khayrkii la niyeeyo oo macnaa taxsiilkii khayrka ee bisababi lhijra waa go-ay kaasi waa joogsaday oo maka furashadeediibuu ku joogsaday laakiin dee khayrkaas waxaa ku kasbanaysaan oy tay inaad ku xasishataan jihaad aad jihaadaan iyo niyo saalixo ah oo dee khayr dhammaantii aad niyeysaan xadiidkana markaa waxaa inoogu sugan buu shaarixu leeyahay alxasu calى niyati اlkhayri muطlaqan waanahu yusaabu calى niya in dadka lagu booriyo khayr in la niyoodo dee niyada nafteeda ayaaba addaaco intaan ficilkii la gaadhinba ajri baa lagaa siinayaa khayr markaa shaksigu waxyaalo fara badan oo khayruu niyoon karaayo wixii u suurtagalana niyadii iyo camalkiiba waa yeelan wixii u suurtogeli waayo ama aanu makansanna ajrigii niyada ayuu yeelanayaayo de waa dariiq khayr badan uu ruuxu ku kasban karo waxyaalo kala duwan oo khayrana uu niyoon karo haddaba waa xasi jaanibkaasa inoogu sugan walaakin jihaad waniya waida stunfirtum haddii bixid laydinka dalbo siintiyo taadu waa dalab oo ayay faa'iideynayaan oo macnaa ciddii dee madaxdiina ahayd ay idinka dalbaan idin faraan in jihaad a u baxdaan fanfiruu baxa markaas oo farducayn buu markaa khaas ku noqonayaa ciddii gaar ahaan loo saaray ee la amray ee fanfiruu baxa oo jihaadkii u baxa bimacnaa imaamkii hadduu idinka dalbo lilkhuruuji ila ljihaad baxa weeye oo u baxa jihaadkii bal xadiidku duruq buu leeyahay waan sii raacinaynaa duruqda وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qاl xadثna وkiic عan سfyاana marar badan san isku soo baraarujinayno kol hadduu wakiic iطlaaqayo سfyaan waa hawriya وxadثna isxaaq بن maنصuuri وبن raafiعin عan yaحya بn aadama xadثna qاl xadثna mfضl yعni بna mhlhlin ay mhlhilin buu ujeedaa وxadثna cبد بن حmayd qال أخbarana عubayd للhi بن muسى عan srاaيiل kulhm dhammaantood kulhmna wuxuu wadaa سfyaan الthawri iyo mfضل ibn mhlhil iyo srاaيl ibn yunus saddexdaa weeye dhammaantood xadiidka waxay ka wariyeen can mansuuri mansuur ibn المctamir bhdal isnaadi o waa dee intii mansuur kaba dambeysay mislahuna waa xadiidkii horeynu kaba soo baxnay isagoo kale lafdiga markaa laa hijratana bacd alfatxi markaa riwaayadooda lama socoto qolooyinkan وxadثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri qal xadثna abي qal xadثna cabdاللahi بn xabيb بn abي haaبti عan cabdاللahi بn cabdالرaحman بn abي xusayni عan caضاء عan caiشhaةa qaalat أnaha qaalat bal xagga sanadka ninka saddexaad cabdاللahi بn xabيb بn abي haaبt kolley hore umaynaan soo arag abihii baynu soo aragnay xabiib ibn abi haabit oo min rijaali sita lixda kitaabba rijaashiisa kaba mida nin faqiihoo siqa ahaa irsaal iyo tadliis ba ha ku sheegeenba waxa weeye taas ama cabdullaahi ibnu xabiib isagu waa nin horta xaaf ibnu xajar siduu kaba dhigo saadisa ama dabaqada lixaad ee ruwaadda dabaqada lixaad ee ruwaaddu waa istilaaxa xaafid ku leeyay taqriib weeye arrinkuna kolley waa nin atbaacu taabiciinti un weeyaane isagaa dabaaqa udhaxaysa khaamisa iyo saabica oo saadisaa khaamisa waxay ka dhigan tahay waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa ee midharhkii ugu dambeeye saxaabada arkay barhkood riwaayaba ma laha ee arag bay leeyihiin saxaabo waa taabici saabicana waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bay tahay markaa dabaqo udhaxaysa labadoodoo saadisa la idhaah buu kitaabkii saa taqriib istilaax u ah waxaana ka dhigantah isaga dee kolley maro dhowranoo saadisa weeye waan soo naqline laakiin dee isaga saadisana waxay kaba dhigan tahay waa dad dadki marka la eego taabiciinta raggii ugu yaryaraa de ahaan iyo dabaqa ahaan ama mucaasar ahaan waa isla mid macnaa raggan waxaa u suurto geli lahaa saadisa uu kaba dhigo inay saxaabadii qaar midharhkii ugu dambeeyey arkaan waa suurtagal bay ahaan layd sida kuwan oo taabiciin ay noqdaan laakiin arag baan usugnaanin way la mucaasaroodeenoo way soo gaadheen si arag ay ruux arkeen uma sugna markaa kol haday taa tahayna waa atbaacu taabiciinta mukamidi kibaartoodii laakiin arrintan ah inay raggan atbaacu taabiciinta ugu waaweyn ka yar waaweyn yihiinoo ay saxaabada qaar soo gaadheen kuwana waxbay soo gaadhin taas buu yar dabaqadan uba sameeye bal waa ninku waa nin dabaqadaas ah waana nin fiqa ah weeye aabihiina waa ninkaa min rijaali sita kaba mid ah kolley kitaabkeena muslim iyo nasaa-i oo sunanta aan ahayne khasaa'isu cali cali khasaa'istiisa ayuu ku sugan yahay uu riwaayo ku leeyahay kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay isaguna xadiid waxa weeye noo dambeeyo anta mini bimansilati haaruna min muusa bal kaas baa khasaa'isa calina uguba suganoo bal waa dee naadir weeye waxa ugu sugan kutubta kale ama lixda kalena riwaayaba kuma laha cabdاللahi بن cabdiلرaحman بn abi xusein isagao horeynu usoo maray waa nin caalim oo siqaaru taabiciin kaba mido waliba manaasigta iyo xajkiibuu aqoon sare u lahaa caطana waa caطa بn abi رabax caiشha waxay tihi qaalat suئila rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم can الhijra rasuulkii ilaahay baa hijrada la weydiiyey kaley bukhaari riwaaye uu leeyahay inay u yimaadeen caطa iyo isagoo nin kale ay wada socdaan oo buurtaa sabiil iyadoo mujaawiro ku halkaa degeneyd ay ugu yimaadeen wakti ay makaba timi ay weydiiyeen hijradii iyo baaba lafdi bukhaariyo si waxa iyada la weydiiyeen bal rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh can ilhijrati faqaala wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatxi hijra ma ahaanin eeg xadiidkii ibnu cabaas kaas buu ah waan soo maray hijra ma ahaanin bacda alfatxi walaakin jihaadu waniyatun walaakin lakum jihaadu waniya waxaa idiin sugnaaday oo bacnaa ajrigii xaggaa hijradu hadduu joogsaday oo fadxu maka dabadeed aan dee hijradii go-day waajibka ahayd waajibka ahayd jihaad iyo niyo ayaa idiin sugnaaday oo ku helaysaan ajrigii sawaabkii iyo manaasishii sare waidastakfirtum haddii laydinka dalbo inaad baxdaan oo jihaad u baxdaanna cidda dalbaysaana waa ciddii dee utalinaysa ama xaakimka waa waaligii ama dee imaamkii baan leenahay ciddii jihaadun dee dadka ku hogaaminaysay taa awoodda ale istanfiru baxa idinku u baxa bal in horta laa hijrata bacda alfatxi in marka noqoto daar sidaad markii hore sheegnay daar gaalaad hadday jirto ruuxii muslimka ahaana dee diintiisiiba aanu makansan karayn inuu daahirsado taas hijradu baaqi weeye bal marka aanu diintiisa daahirsan karahayn awoodna u leeyahay diintiisii in laga fidmeeyuu ka baqanaya ama cibaadaadkeeda iyo diintiisii ma daahirsan karo ma muujisan karo waanu karaya inuu baxo markaa hijradu waajib bay ku tahay kolleyna waana itifaaqood hadday xaaladu taasuun tahay hijradii aanu laakiin dee dhibbaa waa ruux dee ama xanuunsanaya ama asiira ama se dumarkii aan bixi karahayn oon socon karahayn oo kale marka kaas dee waa mustadcafkii loo cudur daaray ayuu noqonayaa hadduu bilaaduba ay tii uun tahay diintiisii aanu fidno ugaba baqanahayn muujisan karayo daahirsan karayo dee taas oo kale waa xaaladay kaba dhigaan inay hijradu markaa mustaxab noqonayso inay taas oo bal marka waa say markaas ay markaa ama taqsiim ay uba qaybiyaan bal horta inta gaalo lalada ay jirtiyo islaam daar xarba ay jirto oo kale ruuxii muslimka ahaa ay dee ku imanayso khadar in la fidmeeyoah ama aanu diintiisii daahirsan karin hijradu baaqi weeye oo ya taasi ma go-aysa laa tabqad hijratu ma qutila alcaduw marka xadiidkan markaa muxuu yahay macnihiisu laa hijrata bacda alfatxi laba macno ayay kuba fasiraan ka hore waxa weeye waa bacda alfatxi oo waa laa hijrata bacda alfatxi min makata inaan khaas yeelo oo nidhaahno maka kola markii la furtay dabadeed hijro maka laga hijroodaa ma jirto waayo daar islaam bay noqotay e waana da dhacdo ilaa waktigaas ilaa rasuulki ilah yihi ilaa maanta waa daar islaamun marka hijro laga hijroodo maka laga hijroodo taas daar islaam bay noqoto laa tutasawar ma jirto in saa la idhaha khaas laga dhigo in macno ka acamsan bal masalan ama macno kale laguma fasiro macno uu noqdo laa hijrata hijro macnaa waa hijradii faadilka ahayd ee muhimka ahayd ee almadluuba ee ehelkeeduna dadka kale ay ka mudnaayeen taasi dee ma jirto bacda alfatxi fatxu mako maaha maka uun min maka ma lihin waa bilaadii kaleba markii fatxu maka lasoo gaadhay islaamkii uu xoogoobay dadkiina diintii ilaahay bay afwaajan iyo jamaaco jamaaco iyo reerreer usoo galeen marka maka uun maayo xataa bilaadii kaleba kol haddii islaamkii dee cizigaas iyo sharaftaas iyo qalabadaa uu yeeshay qalabadaa uu yeeshay hijradii muhimka ahayd faadilka ahayd ee markaasi waxay ku dhammaatay maka furashadeedii oo xataa bilaadii kalena ee daar xarbi iyada marka ay tahay waa taa nidhi waa baaqiye markaa iyadii oo hijradii lagaba soo hijroonayay bal masalan taasi way dhammaatay way godo madat liahliha saa lafdigaa hore aynu kuma soo maray taaba weyn arrintan kale walaakin jihaadu waniya kollay macnaheeda waan sheegnaye waxa ay leeyihiin culimadu khaasatan waida stunfirtum fanfiru nidha haddii laydinka dalbo inaad baxdaan baxa xadiisku wuxuu daliil u yahay jihaadku inaanu fardu cayn ahayn macnaa shaksi kastaba mid saaran aanu ahayne fardu kifaaye yahay fardu kifaaye yahay oo markaa haddii dee marka jihaadnahu qaa'im yahay weeye oo uu joogo ciddii kifaayada ku xasilaysay hadday arrintii u qumto xarajkii iyo ismigii labadaba waa ka dhacayaa ciddii kale ee aan iyaga kaba soo hadhine haddii laga wada tago si dee shaniga fardu kifaayu ahaa ayuun baaba la dambaabayaa laakiin mid baa jirto haddii dee imika beled mucayana dadkii gaaladaha ay soo galaan oo ama lasoo weeraro horta dadkii dhulkaa deganaa dee gaar ahaantooda farducayn bay ku noqon iska difaacoodu waayo haddii xataa iyagu aanay u suurtogelayn inay keligood iska difaacaanna ciddii kale muslimiintii ahayde dee kuba dhoweyn ama gaadhaysay baa dee waajibkii uu fuulayaaba oo iyada taasi waa xaalo khaasa haddii cid gaar ah sanoo kale weyda sufirtum fafiru imaamkii uu magacaabo jihaad inay u baxaan u magacaabana iyaga gaar ahaantooda fardu cayn bay ku noqon laakiin waxay inta ahaan dee fardu kifaayo weeye xadiiskuna kolley waa say cibaaraadkiisan culimadu kaba qaateen iyo rasuulka ilaahi waktigiisii waa kii sareeye iyo sariyooyin buu dirayay iyadoo in badan ay fadhida barhkood baxayeen haddii arrintu ay fardu cayn wada tahayna macnaa dee lama kala hadheen bay ahaan lahaydba oo de waa xukunka guud waa taase laakiin xaalooyin uu fardu cayn noqonaya waa jiraan وxadثna abubكر بن khلاd الbاhiliي qال xadثna الوليد بن مسلم qال xadثna cبدالرحمن بن cمr الأwزاعي qال xadثnي بن شhهاaب الزهري qال xadثnي cضا بن يزيد الlayثي أنh xadثهم qاaل xadثnي أbو سعيد الkخdري xadيiثka wuxuu inoogu xidhiidhay ama تسلslaan leeyahay تxdيث xadثna iyo xadثnي un mooyaane xatىa أخbarana iyo can iyo wax kale kuma sugnaa ilaa waxa weeyaan dee aan gaadhayno horta saxaabigii aan gaadhayno xagga abubakr ibn khalaad kolley maxamed ibn khalaad baa la idhaha horeynoo soo maray anahu xadathahumna markii cada taabicigan la soo gaadhay waa laba taabici ibnu shaamna waa taabici marka muxuu noqonayaa anahu cada xadathahum wuxuu u waramay waa ibnu shaab waman macahu weye ibnu shaab keligii muu ahayne ibnu shaab xadiidka inoo wariyay ibnu shaab iyo dadkii kale la joogay buu u waramay oo wuxuu yihi qaala xadaثnii abu saciidin اlkhudriy ana acraabiya nin reermiyaa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam can ilhijrati hijraduu weydiiyey macnaa inuu hijraduu doonayay inuu beledkiisi ka yimaaduu doonay waa nin reermiyo xoolo dhaqato taasoo inuu wixiisiiba intuu kaba yimaado madiine soo dego e waxaana kolley daahirayd bacda alfatxi inay ahaydba ama dee kolley dadka caynkaasi inaanay uba adkaysan dhibta badan ay hijradu leedahay xataa qablufatxi haba noqotayna waa suurtagal bay ahayd oo inu saa daraaddeed rasuulka ilaahay aanu beecada caynkana aanu isaga ka aqbalin oo faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh way xaka kale waa kelima aynu soo maro kelimata taraxum ay dhaha ina sha'na alhijrati hijrada arrinkeedu iyo sha'nigeedu la shadiidun waa mid daran aada buu culus yahay de waa ninku wadankiisiibuu ka tegayaa xoolihiisiibuu ka tegayaa halkan buu madiinuu imanayaa dagaalkii iyo jihaadna diyaar buu u yahay xoolihii waa ka yimi ehelkii waa ka yimi wadan aanu aqoon baabuu yimi jihaadkiina waa socda markaa shanigeedu kolley waa hawl badan yahay oo waa culus yahay fahal laka min ibilin wax geela ma leedahay geel ma leedahay ninkana de kolley waa nin reermiya malaa dadkii uu laasimka ku ahay dee makiina ma ahayn qaale wuxuu nacam ha qaala wuxu uhi fa tu'tii sadaqataha zakadeeda ma bixisaa tu'tii ma bixisaayo ma bixinaysaa ma bixisaa sadaqataha zakadeedii weye qaala nacam qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi facmal camal fal min waraa ilbixaar waa zakadan iyo dee keyrkeedba waa camaashii kale ee korkiisa saarnaydba min waraai ilbixaari bilaada gadaashooda macnaa waa halkii aad kolba ku sugan tahayba un ku camal fal ee shareecada fa ina allaha ilaahay kama mitay zakadan aad bixinayso fain allaha ilaahay lan yatiraka ma nuqsaaminayo min camalika camalkaaga shay-an macnaa hijradan aanad hijroon camalkaagii waxba kaagama dhimayo aada la imanaysay haddaad saka bixisiyo haddaad salaad tukatiyo haddaad khayr kale oo aada laba timaado waa laguu qorayaa waanad helaysaa ilaahayna waxba kaama dhimayo kaagamana nuqsaaminaye halkaa min waraa ilbixaar ku camal fal lan yatiraka min camalika lan yatiraka manaa lan yanqusaka weeye watara yatiro macnaa naqasahu istawacada yaciid oo kale min camalika shay-an camalkaagii wuxuu kaa dhimayo ma jirto taas wey albixaarna kolley dee bilaadan ku laqbeeya waa say dee ku fasiraan culimadu halkana sheekhu wuxuu leeyahy walmuraadu bilbixaar huna alqura waa qaryooyinka oo carabna alqura albixaar bay ku magacaabi jirtuu leeyahay buxayrana alqarya waabay kuba magacaabayeen taas buu yihi balan dariiq labaad buu xadiidku leeyahy waxadaثanahu cabdullahi bn cabdiraxmaan idarimiy qaala xadaثana moxamed ibn yusufa wa firyaabi can ilawsaaciyi bihada lisnaadi milahu kolley bukhaari mashaayikhdiisana waa ka mid ya lakiin muslim waa siduu kaga warinaya milahu waa xadiidkii hore mid laba mid ah غayra anahu qaala eeg markii hore awsaaci xadiidka waxaa ka warinaya waliid ibnu muslim imakana moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi baa ka warinaya sanadkiina dee sheekh keliyay wada leeyihin oo intii sheekha ka dambeysayna waa isku sanad xagga matigiina waa matigaa horeynu soo maray ee laakiin farqi yar baa udhexeeya wuxuu hi hayra anahu qaala qaalada markaa faacilkeeda waxaan ka dhigaynaa maxamed ibn yuusuf fi riwaayati can ilawsaaci laakiin waa xadiidkii marfuuc ahaa deene in allaha lan yatiraka min camalika shayn ilaahay lan yatiraka kaama nuqsaaminayo min camalika camalkaagiyo xaggii shay-an waxba kaama nuqsaaminayo waa si aniga ii taalla walow barhkooda qolooyinka kitaabka sharxay ihin barhkood dee lan yatruka min camalika shay-an oo kama tegayo taas ay dee xarakadood iyo dabdigoodu ahayd macnaha waa halkan in allaha lan yatiraka min camalika shay-an wazaada fi lxadiidi xadiidkii wuxuu ku ziyaadiyey faacilkiina moxamed ibn yuusuf baan kaba dhigaynaa qaala fahal taxlubuhaa yowma wirdiha tani waa ziyaado ta hore fa in allaha iyo in allaha in fa'da aan nidhaahno farqi baa udhexeeya mooye lan yatiraka hadday isku dabdi tahay waxba uma dhexeeyaan waa fa'da un keliya haddii laakiin lan yatruka la yidhaaho min camalika lan yatruka xarafta waa xarakadii ba isbedelaysa xuruufta waa isla mid lan yatruka haddii taa la yidhaaho farqi waa udhexaynaya dee xaggii macnaha kaama dhimaya iyo kama tegayo camalkaagii waxe waa lagu wada qoraya ajrigii waad helaysaa muxuu ziyaadiyey qaala fahal taxlubuhaa geel ma leedahay haa sadaqadeeda ma bixisaa ha waa kii yidhi fahal taxlubuhaa ma lisaysaayo yowma wir ma dhistaa yowma wirdihaa aroorkeeda maalintiisa maalintay soo aroortay ceelka timaado si dadka fuqarada ah aan xoolo lahayn ama wuxuu irmani aanay jirin ee ceelka jooga ay u cabbaan maalintaa ma listaa qaala wuxuu hi nacam haa taasna kolley waa dee arrin caadana u ahayd markaa ay waxa weeyaan xoolaha la soo arooriyo saa geelaas oo kale ceelkiina kolley dad baa jooga ama aan xoolo lahayn ama waxba aanay u irmaanayn ama dad fuqaraa dad socotaa kolley imanaya way lisi jireen oo bal taas bal dee xadiid ibaana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley oo ka dhigay xaqa dee lagu leeyahay oo kale wa min aq wa min xaqihaa xalbuhaa yowma wirdiha waa geela xuquuqdii haddee xaqi ilaahay firiqaadii haye aan iloobino xaqeeda waxaa kaba mid ah maalinta ay soo arooreysa in la liso si dadkaa muxtaajiinta iyo dadkaa fuqarada ama socotodaas iyo ay markaa loo siiyo dee waxa weeyaan ay u cabaanba haddaba arrinkaasa ma la timaada kaa hore ag waajib buu ahaa kana waa min makaarim alakhlaaq waa akhlaaqdii fiicfiicnayd iyo dee bal xuquuqdaas iyadana kole laga doonaya in lagaba bixiyo geeli aanay zakadii lamid noqoninba taas bu taasna ma timaada ha markaasa maxay hadalku noqonaya facmal min waraa'i lbixaar fain allaha la yatiraka haddaba waxba hijradan iska daa shanigeedu waa culuse waa intaasood kari weydo eh camalkaaga khayrkaa waxba kaama dhidmayaani kuma jiro bal halkan culimadu kole waa hijradan uu ninkani weydiistay ee rasuulka ilaahay uu kaba dalbaya waxay culimadu kuba fasireen inay tahay inuu ujeeday madiine inuu soo dego rasuulka ilaahay maciisa laazimo ehelkiisi iyo waddankiisi iyo xoolihiisiina uu kaba tago marka waana nin reedmiya waana ninkaa geela lehee dee xoolahaaba lahaa wuxuu rasuulka ilaahay kaba cabsaday inaan u adkaysan dee waa wixii oo dhan inta faraha lagaba qaaday halkan la joogayo kolley iskani waa inaan xoolo lahayn oon ehel meeshii kulahayn oon guri kuba lahayn oo si dee reer sufa ay ahaayeen oo kale shido badan baaba jirtay waktiyadii hore oo kale weliba wax kalena way laazimayaan oo jihaadkii inuu baxayo taas oo kale inaanu xuquuqdii hijradu lahayd uba wada quminoo ninkay markay kuba adkaato inuu iska cararo oo halkaa hijradiisii iyo baycadii uu galay kuba timaado waayo waxaa jira dee saxiixa inooguma sugan iyadoo nin reermihiisan oo kale rasuulka ilaahay uguba yimi baycuu kaba qaaday oo dee hijradiibu kula mubaayacooday ninkii un baa madiinana kolley dee ninkaan aqoon xumad iyo xanuun iyo way lahayd waa ti aynu soo marray rasuulka ilaahay inuu duceeyo ilaahay baryooba lagaba raray ee xumad baa lahayd saxaabadiina waa kuwa markii hore yimaadeenba waa lagu xanuunsaday markaasuu yihi maalintii dambe isaga socmara xumaduu ku dhacday aqali rasuulka ilaahay o dee kolley iceli baycadaydi baycadii waa ka laabay waan iska noqonaya ujeedadu baycadii oo kale waa waxaad iibsatay oo kale adlayda iga celi oo kale markaasaa rasuulka ilaahay diiday oo waa diiday oo dee ninkii haddana waa iskaba tegay waana kii rasuulku lahaa salawaat ullahi wasalaamu cala madiina khabadkeeday saareysaa keedii fiicnaana u hadhaya marka taas oo kale dee ninkan way kuba iman kari layd haddaba shanigii hijrada ee uu doonaya waxaa dhici karta inaanu oofinba karin ilaalin karin wada ninkaan ridmiige geelaasna sugaye markaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh camalkaa khayrkeed la timaado o ilahay kaama nuqsaaminaya facmal min waraai albixaar waana suurtagal bacda fatxi makana inay ahayd ee qabla fatxina inay ahaydna waa muxtamil laakiin de arrintan rasuulka ilaahay de waa shanigeedu waa culusahay waa intaasood ilaalin kari weydood oofin kari weydo haddaan bayco kula galo haddana baycadiisa ninkaas oo kale aad doonto inaad kaba noqoto ama aad kaba noqotee halkaa reerkaagis adoo iska dhex jooga camalkii khayrka alla kaale baabu kayfiyati baycati nisaa-i dumarka baycadooda waa dee dumarkii ina waa shaqaa'iqu rijaal axkaamtiina waa la wada wadaagsanaya waxoogaaga yare la kala baldee lawka yar kala duwan yahay mooyaane haddaba in haddii bal marka baycada laga qaadayo ragga waataa waan soo aragnay baycadii xudaybiyaan ku soo aragnay rasuulka ilaahay uu gacan qaadayay raggii oo uu gacan qaadayay markaa uu baycada ka qaadayo dee kalaamna waa jiray ficilkana waa jiriyo gacan qaad bal dumarka haddaba markaa lala mubaayacoonayo baycatu nisaana horena waa ti aan usoo aragnay dee imakana waan arki doonaa ee say u dhacayso iyo kayfiyadeed taas buu baabkeediya xadaثnي abu الظاhir aحmed بn cmr بn صrxi qaala akhbarana بn wahbi qaala akhbaranii yunus bn yaزيid qaala qaala بn شihaabin ina شihaabba wuxuu yihi akhbaranii curwaة bn زubayr baa ii waramay oo wuxuu igu waramay ana caaishata zawja nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaalat inay tidhi kaanat ilmu'minaatu dumarkii mu'minaadkaa waxay ahaayeen idaa haajarna markay soo hijroodaan ilaa rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam beledkoodii ka yimaadaan iyo dadkoodii rasuulka ilaahay ay usoo hijroodaan yumtaxanna waa la imtixaami jiray waa la imtixaami jiray biqowli اllaahi caza wajala yaa ayuha الnabiyu ida jaءaka اlmuؤminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yazina ilى aakhir اlaaya taas baa lagu imtixaani jiray taas bay tiri xadiidka bukhaarina waa wariyey kolley bukhaarina waxaa riwaayadiisa dhacday daahirka riwaayadan aan hayna aayadda lagu imtixaanaya ama aayaddii mixnada ama aayadda imtixaanku inay tan tahay wey waana bunuudii baycadii lagaba qaadaya baycatu nisa loo yaqaanay bukhaari oo kale waxaa dhacday ya ayuha nabiy ida markaa ida jaaka ida jaakum lmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna ya ayuha ladina aamanu famtaxinuuhuna fain calimtumuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ilى اlkufaar ilahuna bal aayaddaas oo ka horeysa tanuun ayaa bukhaari dhacday waxaana daahira guud ahaan waxay kusoo wada degeen dee aayaddana way ka dambeysee waa aayadda hore iyo tan dambe kolley aayadna way udhaxaysa inay bal masalan guud ahaan arrintu kusoo degtay oo san imika muslim noogu sugan aayaddan dambe un aanay ahayn saa bukhaari kuma suganba waa aayaddaas iyo aayaddaa hore iyo tan oo dumarku hadday idin yimaadaan iyagoo mu'minaada ama dumarkii mu'minaadka mae iyagoo soo hijrooday famtaxinuuhuna ilaah baa yidhi imtixaana ilahay muxuu yihi allahu aclam biimaanihina dee waxa weeyaan idinku waxyaalahan waraysigan aa waraysanaysaan iyo dhaarintan aad dhaarinaysaan daahir baa ku ogaanaysaan laakiin waxa qalbiga ku sugan iyo ujeedada ilaah baa taa war u hayo oo dee taasna aan laydinkuma kelifaye laakiin dee waa daahirkii waraysi baa jirta dhaar ba dhaarin baa jirta marka fain calimtumuhuna mu'minaatin haddaa ogaataan ama u malaysaan marka dee waa malo un bay noqon inay mu'minaad yihiinoo inaanay wax kale usoo hijroon iyagoo dee usoo hijroodeen xuba lilahi walirasuuli iyo ikhtiyaara lidiin ay usoo hijroodeen falaa tarjicuhuna markaa arrinkuna wuxuu asayna hore usoo maray xudaybiya heshiis baa kaba dhacay heshiiskii ka dhacayna bunuudiisii waxaa kaba mid ahaa cidda gaalada ka timaada in loo soo celiyo rasuulkuna waktigaa waa aqbalay dee waxa ka dambeeyey masraxuu ogaa dadku waatay dhibsadeen muslimiinta hadday cidi ka timaadana inaan la soo celin rasuulka ilaahay markii la yidhi taa miyaad oreysaa ood aqbalaysaana ha buu yihi ruuxii iyaga ka yimaadee muslima een celinana ilaah baa faraj iyo makhraj u yeeli ka xaggeena kaba tagana ilaahay haba sii fogeeyo ee iyaga gaalo markaa kuba noqda dan kama dhihinba markii la laabmay dabadeed un baa waxaa yimid dumarkii muhaajiraadka ahaa kuwii ugu horreeyey oo quraysh ahaa umu kultuum bintu cuqba iyo ayaa yimi ilaah baa aayaadka soo dejiyey oo markaa heshiiskii ahaa dee ragna way yimaadeen laga yaaba abubasiir iyo markaaba way kaba soo horey de meye waxaaba joogay abujandalkii aynu soo maray abujandal ina suhayl oo la celiyo halkii iyadoo la joogay intuu yimi isagoo waliba isniqsanaya oo wax ku xidhxidhan ayaa rasuulka ilaahay celiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taas abubasirna waa la celiyey walow laakiin uu dee nimankii ka takhalusayo maka laguma noqone rag ninna waa dileedna uu kaba soo cararay markii dambana xeebahaas isigaba tegayay abujandal iyo ragle ay isugu yimaadeen ay koox noqdeen halkaas joogo aan cid ay ka amar qaataan ma jirin dee rasuulka ilaahay nama soo xarayn kara waktigaas laakiin dumarkii ugu horreeye yimi ayaa ilaahay aayaadkan soo dejiyey falaa tarjicuuhuna oo jaanibkaa ilaahay baa joojiyey waayo iyagu raggu way adkaysan karaan inkastoo la dhibo diintoodii way ku dheganaan karaan iyagii de way ka daciifsan yihiin oo waxa la arkaa de inay la gaaleeyaba la fidneeyo haddaba arrintu maxayd imtixaan baa jiriyo ikhtibaar imtixaankuna wuxuu ahaa haweenaydii waa la dhaarinayey oo lagu dhaarinayey de waxay usoo baxday inaanay ahayn beled ay beled kuday dee dhaafsanayso ama ku bedelanayso nin ay nacayso ka soo carartay inaanay usoo bixin halkan ay kaba doonayso taa inaanay usoo bixin waxay usoo baxday uu yahay xuban lilahi walirasuul iyo dee ikhtiyaarkaa diineed marka hadday markay taas martee dee su-aalaha la weydiiye ama dhaar taasba waa la dhaarinaye ay tii kuba dhaarato dee sifadan baa iyada kuba rumoobeysay fain calimtumuhuna mu'minaatin falaa tarjicuhuna markaa lamaba celinay de nikaaxyaalkaasna markii dambe waa dee taasi u burayaba nikaaxi haddii halkaa cid ay ama nin ay kaba timiye haddaba bal laakiin dabadeed maxaa jirta dumarkii rasuulka ilaahay maha halkanune maka maalintii fadxu maka maalintii labaad baycu dumarka kaba qaadee bunuudii baycadu tan bay ahayd waana baycadii baycat nisa laba baxdayo tan waa rasuulka ilaahay iyaga jihaadkula mubaayacoonay si uu ragga jihaad iyo ugula mubaayacoonayey ee wuxuu kula mubaayacoonayay umuurahan aayaddan nooguma sugane laakiin bal lafdiga mixnadan sheegaya ama imtixaanku aayadda ka horeysa ayay dee kuba sugantay bukhaarina aayaddaa ka horeysa kuba sugnayd iyo labada aayadoodba oo markaa macnu uu yahay tan inaanay ku koobnayn arrintii soo degtay waa maca alaaya alatii qablahaa weeye dee aayaddaas dadkii muminiinta ilaahay uu kulaba haduu idaa jaakum lmuminaatu muhaajiraati famtaxinuuhuna horta imtixaana oo ujeedada haddii arrintii la arko inay dee nin ay kasoo ordeysaa jirta ama arrin kale halkan ugu socoto iyada markaa waa la celinayo weeye waa la celinayo oo dee may ahayn ruux ilahay daraaddii usoo hijrooday taas may ahayn qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faman aqara ruuxa qarta bi haada arrinkan baycadu ku xasilaysay min almu'minaati khaasatan waa arrimaha horen soo sheegna aayadda ka horeysa faqad aqara waa qirtay bilmixnati mixnadu waa bimacna imtixaan wey imtixaanki iyo ikhtibaarkii waa ruux imtixaankii iyo ikhtibaarkii kaba soo baxay waa ka aan la celinahayn wa kaana wuxuu ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay idaa aqrarna bidalika markay arrinkaa qirtaan min qowlihina khaasatan waa baycada maha dee ikhtibaarkiiba baycadan ah inuu rasuulka ilaahay kulama idaa jaءaka almuؤminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shaya walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa yatiina bbuhtaan yaftarina bayna aydihina waarjulihina walaa yacsinaka fi macruufin markaa fabaayichuna la mubaayicoon haddaba markay umuuraha rasuulka ilaahay ku dul aqriyo ay taa aqbalaan ay qirtaan qaala lahuna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ku odhanayey indaliqna taga faqad baayactukuna iska socda waan idla baayacooday oo kalaam ahaan buu taa odhanayey caaisha waxay tihi walaa wallahi maa masat nafyiga dambe bay laadan hore adkaynaysaa walaa wallahi baan ku dhaartay maa masat may taaban yadu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay gacantiisu yada mra'atin haweeney gacanteed qad waa aslan weeye asal ahaanba waa dee waxa weeye anun istiqraaqa nafyi ma madaabaa qadu loola yimaadaa asal ahaanba iyo dee waxa weeye guud ahaanba iyo weligiiba may taaban rasuulka ilaahay gacantiisa haweeney dee aan u banaanayn dumarkaa uu la mubaayacoonaya kaba mid ah kayra laakina anahu rasuulku yubaayicuhuna yubaayicuhuna wuxuu kula cahditamayey kula mubaayacoonayey baycada kula gelayay bilkalaami hadaba waa buyunudaas oo lagu dul aqriyo iyagiina ay aqbalaan markaasna wuxuu odhanaya dee beecadii way noo dhan tahay ma gacan qaadin si ragga u gacan qaadayeen qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wallahi baan ku dhaartee ma akhada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cala nisaai qad ma akhada muu qaadin waa bayc ahaan iyo cahdi ahaan rasuulullahi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam cala nisaai dumarka qad ilaa bima kii un mooye amarahu llahu tacaala waa aayaddan imaka inoo dambeysay calaa laa yushrikna billahi shayan iyo wixii ka dambeeya taas bay uma masat may taaban kafu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baabacadiisu kafu imra'atin qad laa taxilu lahu weeye aan uba banaanayn wa kaana yaquulu lahuna wuxuu ku odhanayay idaa akhada calayhina markuu beecada kaba qaado qad baayactukuna waan idinla mubaayacooday kalaaman hadal ahaan buu ku odhanayay ee ficlan iyo musaafaxa iyo gacan qaad muu jirin si ragga u gacan qaadayay ee waa hadal ahaan ayuu taa ku odhanayay welina riwaayatka xadiiska way noo socdaan midka dariiq keliya inoo hadhay وxadثnي hاrون بن سعيid الأيلي وأbوالطاhرi qال abوالطاhرi أخبرnا وqال hاrون xadثna بن wهb بن wهb labadaba أخبرnا بن wهb iyo xadثna بن wهb qال xadثnي مالك عن بن شhهاaب عن cروة أن عائشhaة أخبرته عن بيعة النساء qالت mا mس رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بيdه gacantiisa kuma taaban امرأة qd wa امرأة laa تحiل lah إلا أن yأkda عaليهa ilaa an yaakuda inuu qaado uun mooye calayha cahdiga iyo ballanka halkan ilaa an yaakuda calayhana waa istisna munqadica sida sharaxa bay nooguba sugan oo maa masa imra'atan qad ilaa laakiin ah ya'kudu calayha waa qaadayey oo haweeneyda korkeeda albeycata bilkalaam macnuhu taas buu noqonayaa oo taqdiirka taa noqonaya riwaayadii hore ay noo cadaynaysa ama tan kaba horeyso ilaa laakiin an yakuda macnaa yaakudu waa qaadaya calayha haweeneydaa korkeeda uu la mubaayacoonayo albeycata bilkalaam faida akhada calayha markuu beecadii kaba qaado hadal ahaan kaga qaado faacdatu ay siiso ujeedadu iyaduna ay ti aqbashay qirato qaala wuxuu ku odhanayay idhabii tag soco way kuu dhantay faqad baayactuki waan kula mubaayacooday taas buu odhanaya bal iyada kaley dee baycada horena waa taa aynuu soo maray in jihaadka ragga waa kula mubaayacoonaya hijrada oo dumarka iyaga ti uu kula mubaayacoonayay ee suurat lmumtaxina aayaddeedan imaka aan hayno bunuuda ku sugan oo xataa kolkol raggana uu kula mubaayacoonayo baycata nisa sida xadiis cibaadat bnu saamid kuba timi taas bay ahayd arrinta halkan inooguma suganna waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu dumarka la mubaayacoonayo muu gacan qaadi jirin ragga waa gacan qaadi jiray waxaana xadiidkuba yimi haweeney ruqeyqa la odhanayay oo saxaabiyada in ay yidhaaheen markay beecadii laba galeen rasuulkii ilaahay dee ay dooneen inuu gacan qaado wuxuu ku yihi inii laa usaafixu nisaa anugu dumarka ma gacan qaado inamaa qawlii markaa limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati mar'a haweeney keliya hadalkan ku idhaha waxay la mid tahay boqolkaas intaasa idinku filan dumarna ma gacan qaado bal markaa waxa weeyaan untaas haweeney aan ruuxa u banaanayn gacan qaadkiisu kolley walow maanta ay caado noqotay gaalo inoogaba timi oobay dhici karta in badanna dhacda ruuxu hadduu gacantiisa kaba laabto haweeney ajnabiyaa marka meelaha shaqooyinkiiyo laba joogo inuu noqdo ruuxa qariibaba noqdo macnaa taa lagula yaaba eeg waa shaygii munkarka ahaa ayaa macruuf noqm shaygii macruufka ahaa oo ahaa cadam markaa dee musaafaxat nisa ayaa munkar noqday shaygii munkarka ahaana wuxuu macruuf noqdo munkarkii ruuxii kaba taga ayaa noqday ruuxaa dee laba yaabayo bal waxa weeyaan dee bayca matalan waana eeg baycadan dumarkuna may ahayn salaam laysa salaamayo una waa shay diineed waa ballan adag oo diineed oo layskaba qaadayo arrinkani diin buu ahaa taasi haddana rasuulka ilaahay kalaam buu kuba kaaftoomay waata imankana arrintii way sii dhaaftoon de waxaan arkaynaa dariiqyadeen bal suuqyadii iska daa meelihii camalka oo kale suuqyada bartankeedaan arkaynaa maaha dad weliba yaryare dad waaweyn oo dhici karto soddon jiro iyo afartan jiro oo dhabanada iskaba dhunkanayo taas oo arrintii waa halkay marayso iskaba daayo oo dee dabanadii dariiqada waaweyn oo arrinta ay noqotay dee khajar iyo waxyaalahaasi ma jiraan hore gacanmaqaad baabay ahayde arrintu inay noqotay mucaanaqa iyo iska daa shabaabka iyo xataa dadka waaweynba taas oo kaleo de waa arrintu kolley waa fasaadka weyn iyo taas ma jirteen bal shareecadeedna kol hadday manciyayso haweeneyda kaa durugsan nadarkeedii nadarkeedii aada u qastaysay dee araggii ishi hadday kuba dhacdo waa taas isrif basaraka xadiidkii u ahaa faina laka alula walaysat laka athaniya laakiin nadar mutacamida ruux kaas oo dee layna amray raggiina la yihi yaqudu min absaarim dumarkiina yaquduna min absaarim ruux kaa durugsan miyay badna dee markaas araggaa fog ee durugsan baa la manciyey markaa iyadoo jirkiiba iskaadho oo laystaabto taasi iyadoo dee kolley si ay ku banaan tahay ma jirto taasi waxaana halkan sheekayna oo halkan sharaxa kuba sugan baycat nisaab ilkalaam min gayri akhdi kaf waa sida xadiidka inoogu sugan baycat rijaal lakin hadalka waxa la socday gacan qaad baa laba socday kala kol aduu rasuulka ilaahay la mubaayacon iyo hadalkoodii lama qaliyo dee haweeneyda ajnabiyada ah markaa dee inay sawdkeed iyo waxyaalaha sanoansa mara kolley sawdka cawra ma haddaan fidna kaba iman ahaynba arrinta kale inoogu sugna haddii bal uu sheeku halkan taabanayo marka aanay daruura jirin weeye xaaladani hadday daruura timaado daruuradii muxuu ka dhigay ka tadbiibin macnaa waa da ruuxii waaba xanuunsanaya haweeney daweysena waa la waayey oo haweeney daweyse waa la waayey waxay noqotay nin inuu daweynayo dee haddii arrintu ay noqoto su-aalo la weydiiye taxliil lagaba qaado dawastaa loogu qoro masigii looma baahnaa arrintii waxay noqotay dee masi waxyaalaha uu soo qaatay waxaa kaba mid ah fasdigii ama xijaamadii toobinkii oo kale ilig lasoo saarayo gows lasoo saarayo kaxla caynin bal haddii dee ay dawo tahay maha hadday ziino tahay iyada xaaje iyo waxyaalahaas maaha ee dawa ahaan ishii dee wax la marka waxyaalahaasoo haweeney mima laa tuujadu imraatun tafcalu jaaza lirajuli ajnabiyi ficlu daruura haweeneyna waa saas oo kale hadday haweeneyday dabiibo tahay oo ruux meesha joogoo ragga cid daweyso oo raggii aanu jirin arrintii xaalo daruurana ay tahay ee nadarkina iyadu ku koobnaanaya intii xaajada taabashaduna ay ku koobnaanaysa iyaduna waa intii xaajada waa qadr xaaja daruura tuqadaru biqadariha way banaanaanaysa lakiin markii aanay waxyaalaha ahayn xaalada iyo xukumku dee waa tan weeye inii laa usaafixu nisa baabulbaycati cala samci wadaacati fi mastadac baycadii samci iyo daaco lagula mubaayacoonayay waa ciddii dee waxa weeyaan waa madaxdii فيma اsتaدc intii u shaksigu karo de kole laa yuklifu lah nafsa ilaa wasca horena waan usoo aragnay waxyaale xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri wlfظ لبن أyuba qalوا xadaثna ismاعيل whuw بن jaعفari qaal aخbaranii cabdاللahi بن dinاri أnahu samica cabdاللahi بن cmr yqul kuna waxaanu ahay nubaayicu kuwa la mubaayacooda rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم calى الsamci maql waa dee aanu maqlo liman wallahu llahu calayna wey ciddii dee kolba madaxda u ah iyo wadaacati yeeliste waana wixii fii ma laysa bimacsiyatin weeye yaquulu lana markaa waxaannu odhanaya rasuulka ilaahay markaan taa kula mubaayacoono fii ma stadactu oo macnuhu waxa weeyaan waa talqiin ee qul waxaa tidhaahaa fii ma stadactu bacnaa ubaayicu cala asamci wadaacati fii ma stadactu wixii aan karo ujeedadu waxay haddaanu karahaynba walow inu soo maray daacadani kol haddaanay macsi ahayn cala almanshad wاlmakrah iyo bal waxa weeyaan fi ma fima axaba almaru wa fima karih waa marka aanay macsi ahayn taasi inay korkiisa noqonayso haddana dee wixii aanu qudro iyo awood ulahayn sharciga kaleba waa kan ama umuurihii kale iyo dee wixii matalan marka la eego umuurihii kale shareecadaba taas waata istidaacada loo shardiye way kaba dhacaysaa ruuxii oo rasuulka ilaahay daba naxariistiisii iyo shafaqadiisii buu iyaga u laqinayay inay taa yidhaahaan oo markaa fima stadactu ta'dii waan daminaynaa macnahana wuxuu noqonaya sheekuna wuxuu ka dhigaya jamiica nusakhi inay taa tahay walow nuskooyinka qaarkood la arkay muslim fima stadactum taas oo wixii aad kartaano taasi markaa maaha uun imika talqiin iyagii inay hadalkaa raaciyaan u laqinaya maaha halka nafteeda waan aqri'i karnaa fima stadacta marka uu samcigiiyo daacadii kula mubaayacoodo ayuu rasuulka ilaahay u qeydayay isaga oo fima stadacta waxaad kartuu odhanaya wixii aanad karahayn ee laa yukalifu llahu nafsa ilaa wascaha fima stadactumna nusqooyinka qaarkood way dhacday laakiin sheekhu wuxuu leeyahy waa talqiin waa isagoo le rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh qul fima stadacta waxaad tidhaahaa ood raacaysaa dee samcigan iyo daacada aad kula muba ku mubaayacoonayso fima stadacta wixii aan karo baabu bayaani sini lbuluqi waa qaangaadhka da-diisa caddaynteeda baabkeed weeye ujeedadu intee lagu qaangaadhayaa markay da noqoto inay calaamaad ahayd taa caddaynteedii buu u baab yahay xadaثana mحamed ibn cabdالlahi bn nmayri qaala xadaثana abi qaala xadaثana cubaydالlahi can naafici can ibni cmara qaala anahu qaala wuxuu yihi caradanii waa ibandhigay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ujeedadu waa lasoo hormariyo waa eegayo xaaladiisa shakligiisa iyo quwadiisa iyo dadi yowma uxudin maalintii uxud fi lqitaali waa bisababi اqitaal dagaalkii daraaddii dee insuy balin dagaal karaya in kale wa ana bnu arbaca casharata sanatan anoo afar iyo toban jira falam yujiznii imuu ijaazayn oo imuu fasixin dee dadkii muqaatiliinta inaan raaco dagaalka galo wacaradanii waa isoo bandhigay dee isaga iyo rag kaloo da-diisaabay ahaayeenba yowma alkhandaqi maalintii khandaq walxaal ana ibnu khamsa casharata sana anoo shan iyo toban jira faajaazanii markaa wuxuu arkay gaashaanqaad inuu yahay dagaalkii awood u leh oo isaga markaa uu fasaxay dadkii muqaatiliinta inuu ka mid noqdo oo laguma daro hadhowna haddii dee khaniima iyo waxyaala yimaadaan waxay helayeen waa helayaay faajaazanii qaala naaficun bal intaynaan naafico iyo hadalkiisa waan gaari doonaa xadiidka waxaa inooguba sugan afar iyo toban jirkiisii rasuulkii ilaahay umuu arag inuu ruux gaashaanqaada yahay ama muqaatilah ama baaliqba yahay saa daraaddeed uu celiyey afar iyo toban jirkiisii shan iyo toban markuu gaadhayna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu fasaxay oo taasi macnaha ay tahay inuu dagaal awood u leeyahay ruux dee qaan gaadhay oo mablaqa rijaal gaadhayna inuu yahay bal taas ba iyada xadiidka inoogu sugan marka intaynaan taa gaadhin uxud iyo khandaq sanad baa imaka san uu soo dhigtay uba dhaxaysa uxud iyada culimadu khilaaf ma jira asxaaba sir iyo guud ahaan inay shawaal sanadii saddexaad ee hijrada dhacday taas khandaq culimada qaarkood waa sida ibnu cuqba iyo bukhaariyana waa soo naqliyaa oo maqaata ee waxay kuba tegeen inay sanadii afraad ee hijrada ay tahay haddii taa la idhaaho dee xadiidku waa saxo waa laba sanadood oo isku xiga marna afar iyo toban buha marna shan iyo toban laakiin ibnu isxaaq iyo ahlasiyar in badan oo kaba midi waxay leeyihiin sanadii shanaad ee hijrada ayaa khandaq ay ahayd de markaas shan iyo toban waa ka weynaanaya hadduu afar iyo toban uxud ahaayo lix iyo toban baabuu noqonayaa isaga imaam nawowi wuxuu leeyahay xadiidkan baa qoladaa qowlkooda radinaya laakiin oo wuxuu soo qaaday inay dee sanadii saddexaad uxud inay ahayd lagu ijmaacsan yahay marka khandaqna sanadii afraadun bay noqonaysaa si sanadan laakiin arrin kalea jirto oo bayhaqi iyo iyagu dariiq kaley la maraan ay ku jamciyaan hadalkan iyagoo ka dhigaya sanadii shanaadba inay tahay laakiin arrin guud ahaan iyaguna isku waafaqsanyiin baa jirta oo ah markii dagaalkii uxud joogsaday uun ballan baa la kala qaatay ah in kar dambe beder lagu kulmo iyagaa taa yidhi abu sufyaan iyo rasuulka ilaahina waa aqbalay waa sanadii taa ku xigtay waxaana bal matalan dhacday inay iyagu iman waayeen muslimiintuna ay tegeen wax dhibana aanay arag waxay wateenna halkaas suuq buu ahaaye ay kuma soo iibsadeenay fadliyati la soo laabmeen taas waana badrulmawcid ta laba yidhaaho ama badru aakhira sanadii afraad buu ahaa marka taasi waxay keenaysaa inay sanadii shanaad khandaq ahayd waayo in uxud dabadeed badru mawcid baa dhacday sanadii shanaad deeta markaa taa haddaan doorano kollay siday bayhaqiya ku jamciyeen waxa weeye markan sanadii uu uxud leeyay afar iyo toban ahana bilow buu kagaba sugnaa taasna waa shan iyo tobankii isagoo weydaartay ee ilqawl kasrigaan xalayba soo hayna oo intii ziyaadaha la yskaba tuuray ayaa meesha kuba sugan taasi iyadu waa mida waa xagga taariikhda iyo arrintaa dabdinteeda arrinta kale xadiidka inooguba sugan waa in shan iyo toban jir ruuxa hadduu u buuxsanto lagu tirinayo ama qaangaad oo lagu qaangaadhayo xataa ayaanay muuqanin calaamaadkii kale ee ixtiraamkii iyo haweeney hadday tahay xaydkii iyo waxyaalahaas yaanay muuqanin taasna kolley madhabkan shaafici waa suu yahay xanaabilada ama axmedna madhabkiisu waa taas awsaaci oo bal matalan dee imaamkaas awsaaci iyo qolooyin kaloo asxaabtii maali kamida sida ibnu wahbiyana waa qowlkay ku tegeen shan iyo toban jir ayuu yahay haddii aanay xataa calaamaadka muuqan xadda laguma qaangaadhayo haddii horteed ay muuqdaan calaamaadkii ixtiraam bal matalan rag iyo dumarba xayd dumarkii kaba yimaada ama uur oo kale isagoo dee inankii ama qulaamkii wax uureeya ama inanta ay ureysato iyadoon calaamaad kala horeyn iyada taas kolley waa itifaaqooda oo da lama eegayo kol hadday calaamaadkaasi muuqdaan khaasatan waa calaamaadka isku waafaqsanaayeen bal dee waxyaalaha isku khilaafsanyin baa jirte laakiin xagga da-daan wadnaa aimada qaarkood waa kolley maalikiyada qowlkooda ama dee maalikiya laga soo naqliyo inta badan laguma fatwoodo iyo xanafiyadoo kale kolley da-daa way ka dambaysayeen haddii calaamaadka muuqdaanna calaamaadkii iyadaa unbaa la eegayaa laakiin marka aanay da ahayn iyagu toddobiyo toban jir ilaa sideeyo toban jir iyobay gaadhsiiyaan malaasa gaaladu imika sideeyo toban jirka ay buluqa kaba dhigaan waana qowlka xanafiyada iyo kolley toddobiyo toban iyo sideeyo toban labada qowlba maalikiyada way kuba sugan tahay laakiin xadiidkan aan hayno sadee cumar ibn cabdilcasiis iyo ay kaba qaateen waa tuu keenaya waa in waktigaas haddaana calaamaadkiba muuqan shan iyo toban waana hilaali waxaa la tirinaya ama qabari waana buuxsanka ay u buuxsameen maaha bilowga waa buuxsanka ay u buuxsameen wuxuu noqonayaa ruux mukalafa wixii dadka baariqiinta axkaamay ku tacalluqi jiray way kuba tacalluqayaan jihaadkiina qaniimada sahmigeediyo waxaas radki maahae waa yeelanaya taas bay iyadii noqonaysaa bal kalaamka naaficina waaba kanoo qaala naaficu naafic baa wuxuu yihi faqadimtu waa nimi alىa cmara bn cabdilcaziz cumar bn cabdilcaziz wlxaal huwa ywmaidin khaliifat waa naafic mawla bni cumar cumar bn cabdilcaziz oo khaliifa kale laba sanood iyo malaa bad ayuu khaliifo ahaa qarniga aakhirkiisii iyo bal maalan qarniga dhamaadkiisiiba qarnigii koobaad dhamaadkiisii haddaba isagoo khaliifaan u imi had iyo goor waa nin caalimuu ahaayo halka kuwii ka horeeyey ama khaasatan bal labadii ama qolooyinkii ka horeeyey majliskoodu majliska shucarada u ahaayo had iyo goor ragga ugu horeeye loo fasaxa raggii gabayaasha ahaayeen iyo taasna xoola ay guran jireen isaga kuwa jalbabada lagu celinayay shucaro iyo waxyaalahaase ee ragga baa ah asxaabi majlisa culimada ahaaba ragga ugu horeeye loo idmeen markaasaan u imi isagoo khaliifo oo faxadatu hada alxadiida xadiidkaas baan ugu warramay xadiidkan baan u sheegay faqaala wuxuu yihi markaa xadiidkan umawrihiisii ibnu cumar kaba maqlay ina hada kani waa da-dan shan iyo tobanku laxadun waa xad iyo soohdin bayna asaghiiri waalkabiir kii yaraa iyo kii weynaa udhaxayso intan baa xaddii ah oo ujeedadu shan iyo toban wixii ka hooseeyaana waa sagiir waa ilmo yar ama waa yar yahay shan iyo toban hadduu buuxsamana ruux weyn buu noqday fakataba markaa uu qoray ilaa cumaali isagoo xadiidka ku camal falaya dadkii cumaashiisa ahaa ee manaadiqdii kala duwaneyd joogay an yafriduu inay u qadaraan oo markay noqoto diiwaankii ay dee nimankaa murtaziqa iyo dadkaa jihaadka yaa lahaayeenba oo wixii ay lahaayeen iyo nimankaana bna khamsa casharata sana dadkani wixii shan iyo toban jir gaadhay inay dee lagu daro diiwaankii oo diiwaankii la geliyo ay qaataan wixii dadkaa waaweynaa ay qaadanayeen ee la siinayey fay iyo qanimo iyo waxyaalaha lagaba siinayey waman kaana biduuna dalika ninkii intaa ka yarna fajcaluhu fi lciyaal dee dadkaa ama qoyskiisu buu kaba mid yahay wixii ciyaalka iyo dee daruriyadaa la siinaya taas waa helaya laakiin wixii ay helayeen dadkaa waaweyn ee dagaalamaya jihaadadii kaba qeyb galaya isaga lama siinahayn oo xad buu kaba dhigay waa buluuqii marka wixii gaadhayna inuu dee waa ruux weyn marka wixii dadka waaweyne lahaa buu leeyahay kii aan gaadhina waa dee ruux yar oo markaa wixii ciyaalka iyo duriyada dee iyagaba waxa waqtigaa loo qori jiro oo laba siin jiray tibuu yeelanaya qala xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn idris cabdالرaحim بn sulayman وxadaثna mحamed بn الmuصن qala xadaثna cabdالwahaabi yaعni الثaqafiya جamيiعا can cubayd الlahi oo markaa cabdالlahi بn idris iyo cabdالرaحman بn sulayman اlashal iyo ninka saddexaad oo cabdilwahaabi ibnu cabdilmajid ithaqafi waa saddexdaas ayuu jamiican leeyahay can cubaydillahi markii hore naafic baa ka warinayay imaka saddexna kaba warinaya bi hada lisnaadi oo can naafic can ibni cumar silsila waa yahay bal taas hayra ana fii xadiiihim haddaba raggan dambe xadiiskooda waxaa ku sugnaa wa ana bnu arbaca casharata sanatan fastasqaranii waa jumladayna ka horaba way kuba sugnayde fastasqaranii rasuulka ilaahay wuxuu igu tiriyey inaan nin yar ahay inaan yar ahay fastasqara jacalanii sagiira weye ama cabdanii sagiiran wuxuu iga dhigay mid yar oo wuxuu igu tiriyey inaan yar ahay shan sanadii ka dambeysa ama taa markuu shan iyo toban gaadhayna waa kan rasuulka ilaahay fasaxay dagaalkiibuu ufasaxay muqaatiliintiibuu kaba mida dee waxaan u leeyahay waxay axkaama lahaayeen oo dhan guud ahaanba waa leeyahay de waana ruux mukalaf oo cibaadaadkiina ay ku waajibayaan markaa taas weye macnaha xataa ayaanu ixtiraamin ba haddii ixtiraam ba ayaanu arkayn kol aduu muddada gaadho bal khilaafka culimadna waa taan soo horreysinay faminahy an yusaafira bilmusxaf wallah subxana wataala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an